waxaa sanadkan tartanka ka qayb galay siddeed iyo toban koox waxaana ciyaarta kama dambeyska ah isugu soo haray labada koox ee ka dhisan magaalada toronto ee sayf iyo hilaac waxaa koobka ku guuleystay kooxda sayf kadib markii ciyaarta kama dambeyska ah ay la ciyaareen kooxda hilaac ciyaarta oo ay daawanayeen dadweyne aada u fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee kanada iyo qaar ka mida yurub iyo maraykanka ayaa ku dhammaatay eber iyo eber waqti dheeri ah oo lagu daray kadib waxaa gool kulaad ku badiyey kooxda sayf waa kan macalinka kooxda sayf mascuud cumar ganjab oo u waramay v o a kadib guusha uu gaaray
waa ciyaartooy oo muddo badan isla leelan ciyaarkii aan kusoo daray kooxdanne way isla qabsadeen they were able inay isla leelaan oo koobkanne isla qaadaan it was something oo muddo badan aan kusoo shaqeynaya bas alxamdulilah ilaa guusha way raacsiiyey duqa magaalada toronto olivia jow iyo xildhibaano kale ayaa kasoo qayb galay xiritaanka ciyaarta qabanqaabiyaasha cayaarahan sanadlaha ah ayaa qaba in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay isdhexgalka bulshada soomaalida gaar ahaan dhalinyarada axmed cabdikariim walaayo cantar jenyo oo usoo cayaaray barsimaadkii xulkii qaranka ee soomaaliya iyo naadigii jenyo waa madaxa tartanka toddobaadka cayaaraha soomaalida toronto ee uu sanad walba qabto ururka today wuxuu tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay tartanka uu yahay isdhexgalka bulshada soomaalida gaar ahaan dhalinyarada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan nahay ururka today maanta waxaa noo farxada in cayaarta ay noo soo gabagabowday ujeedkeennana ma ahayn in yaa badiyey iyaa laga bajay waxaan annaga ku faraxsannahay in cayaartooya ay isdhex galaan walaaloobaan oo wixii xumaanaya dhibaatada dhamb ay uga baxaan insha allah intaay ka fiican inaan samayno ayaan ku dadaynaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo kasokowin ciyaartooyda soomaalida ee qurbaha isku baranayaan tartankan sidoo kale ciyaartooydii hore ee soomaaliya ayaa rumaysan in dhalinyaradan ay ka soo baxaan ciyaartooy taya leh oo matali kara xulka qaranka ee soomaaliya dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah siciid cumar cabdi oo ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee naadigii gaadiidka ee kubadda cagta soomaaliya
xuseen anigoo ahaan jiray ciyaartooy hore oo khibrad u leh markaan fiiriyo cayaaraha ka socda magaalada toronto waxaan noo cad ama aan u jeednaa in ay ka soo baxayaan dhallinyaro yaryara oo soomaaliya oo xulka qaranka soomaaliya mathali doona oo mustaqbal fiican leh marka la fiirsho xifrad ahaan iyo marka la fiirsho tichnikalatigooda dhinac walba markii laga fiiriyo wiilal yaryar oo u diyaarsan oo soomaali ah oo mathali doona qaranka soomaaliya in ka badan soddon sano ayaa la qabanayay cayaarahan dad badan ayay u tahay madadaalo iyo isdhexgal bulsho laakiin waxaa jira kuwa ku ballama inay isku arkaan cayaarahan iyo magaaladan toronto xuseen nur xaaji v o a toronto